cabdishakuur cabiib xayir oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa ka warbixiyey howlaha diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolka banaadir waxa uu sheegay in howluhu si habsami leh u socoto islamarkaasna ay jiraan dadaallo lagu xaqiijinayo in dhammaan muwaadiniinta xaqa u leh inay helaan fursado ay isku diiwaangeliyaan waxa uu sidoo kale tilmaamay in guddiga la shaqeynayo hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir si loo sugo nabadgelyada iyo hufanaanta geedo socodka doorashada
maanta oo salaasaa bisha abril ay tahay sagaaliyo labaatan waxaa si habsami leh u socda diiwaangelintii codbixiyayaasha ee soo bilaabantay shan iyo tobankii bishan oo ka socota degmooyin badan oo gobolka banaadir ah sidoo kalena aan u guuri doono degmooyinka kale iyo gobollada kale ee stateska dalka diiwaangelintu waxay u socotaa si nabdoon qurux badan dadweynaha iyo shacabka gobolka banaadir waxaan uga mahad celinaynaa sida weyn ay isugu soo baxeen iyo safafka dhaadheer ay maalin walba u adkaysanayaan cadceedda iyo qoraxda si ay u qaataan shahaadada kusugidda kaarhka codbixinta kaarhkani waa kaarhkii uu xaqa qofku ugu lahaa inuu codeeyo maalinta doorashada ee dastuurkeenna uu dhigay in loo madlan yahay doorashooyin kala duwan oo dastuurku qeexay oo ay ka mid tahay doorashooyinka aan hadda ku howlanahay ee ah doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolka banaadir degmooyinkiisa iyo degmooyinka kale ee gobollada ee la gaari karo waxaa jira oon doonaynaa dadweynaha inaan aada uga caddayno card citizenship card ah ama kaarhka muwaadinka oo ay bixiso niira laguma codayn karo kaa waxaana xaq u leh qof kasta oo da-diisu ha yaraato ama ha weynaato sababtoo ah waa kaarhkii muwaadinka weeyaan kaasi kaarhkani waa kaarhkii codbixinta ee qofka loogu talagalay inuu ku codeeyo maalinta doorashada waxaana keliya loo ogol yahay da-da uu dastuurku sheegay sharcigana ku qeexan ee ah siddeed iyo toban sano iyo wixii ka weyn oo qofka loo ogol yahay waxa weeyaan qofka siddeed iyo toban sano gaadhay ama gaari kara maalinta codbixinta la samaynayo ee juun wax yaray uga dhiman yihiin iyo qofkii siddeed iyo toban ka weyn diiwaangelintu si toosay u socotaa laakiin dadku waxaan shacabka ka codsanaynaa ama ku baraarujinaynaa inayna isku qaldin labada kaadh kaadhna waa kii muwaadinka kanna waa kii codbixinta ama waa diiwaangelinta socotaa waa diiwaangelintii codbixiyayaasha maalmihii ugu dambeeyey ayaa gobolka banaadir degmooyinkiisa kala duwan waxaa ka socotay diiwaangelinta codbixiyaasha la doonaya inay ka qayb qaataan doorashada golayaasha deegaanka waana markii ugu horreysay kadib burburkii dowladda dhexe ay bulshada gobolka banaadir isku diiwaangeliyaan in ay dhiibtaan codkooda